taliyaha booliiska degmada gurceel galad maxamed kheeli galad baawar ayaa kulan la qaatay bulshada deegaanka lebidheere bulshada ayaana waxa ay soo bandhigeen cabashooyin ay ka qabaan xaalufka deegaanka maandooriyaha iyo ogaarta oo si xun ah loo xaalufinayo codsiino ayaa waxaan u nahay maamulka galmudug ama degmada guraceel codsiino waxyaalo dhibaata ah oo ka jira aawadood waddanka lebidheere inay wax ka qabtaan inay dhibaatada naga xalliyaan Eh, ayaan doonaynaa waana rajaynaynaa inay naga qaban doonaan arrintaas waxaa waaye eh, xaalufinta dhulka oo dhuxul oo shida iyo waxyaalo kale oo dhibaato ah oo aan aanaan ku dhaqmi karin lagu haayo dhulka xoolaha oo la xado duurjoogta masaakiinta oo sida naacre ilaahay ayaan ku dhici doonta haddaan wax laga qaban raxmaan raxiim annaku odayaasha deegaanka waxaan ka hadlaynaa in mataqaanaa dhuxusha sida mataqaanaa een, xoolaha tugada ma- duurjoogta lalaynayo kulli cabashaan ka nahay waxaan u gudbisanaa cabashaas taliyaha amniga bilah taliyaha booliiska degmada gurceel ayaa caddeeyey in wixii xilliga ka dambeeya ay tillaabooyin adag ah ka qaadi doonaan cid kasta oo lagu helo eedeymahan islamarkaana mamnuuc ay tahay jarista dhirta ugaarsasada iyo sidoo kale maandooriye in deegaanada miyiga lagu isticmaalo Een, waxaan joognaa deegaanka libidheere Een, waxaan noogu yeeray dadka deegaanka ee reer libidheere oo rub ahaantii cabasho ah kana cabanaya een, dhuxusha een, duurjoogta oo lulaynayo iyo tuugo xoolaha xadaysa iyo muqaadaraadka Een, waxaa waaye deegaanka haddii aan intaas ay ka jirto cabashadoodana ay noo soo gudubsadeen waxaan ajiibnay oon aqbalnay kana jawaabaynaa cabashadooda iyo dhibaatada ay sheegteen ayaan ka jawaabaynaa waxaanan ugu mahad celinaynaa run ahaantii dadka deegaanka reer libidheere sida ay u garteen inay ka hortagaan caqabadaha ka taagan een, deegaanka ay ka socotay si isu gudbiyaan lagu ciqaabaa ciqaabteedu la kulmaa ogaada saballanta dadka gargaarsiiya geed dambena lama goy karo gaw dambe laguma soo gaaro. saasaa noo ballama hadii la yidhaahdo dadka deegaanka waxaan ku ballamaynaa inay ilaaliyaan dhirta iyo daaqa iyo duurjoogta iyo beecada intaba.
iyo beeda dhammaantiin nabadgelshaan
inta badan dadka reer miyiga ah ayaa cabasho xoogan ka muujinaya xaalufinta deegaanka iyo sidoo kale ogaarta oo si ba-an ah deegaanada miyiga ah xaaluf lagu hayo